magaalada dhuusmarabe caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa ka furmay shirka isku xirka xiriirka dowlada hoose degmooyinka iyo wasaarada galmudug shirka oo socda puntland ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha fadaaha degtinta galmudug shirka ayaa sidoo kale waxaa kasoo qaybgelay hay-adaha gacanta ku hay mashaariica kala duwan ee deegaanada iyo degmooyinka galmudug oo qayb ka ah sidii la hormarin lahaa adeegyada loo hayo bulshada soomaaliyeed gaar ahaan ku reer galmudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaanka shirka agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha federaalka degtinta galmudug cumar maxamed cabdi isagoona sheegay shirkan waxay ku saabsansan yahay
shirkan ujeedkiisa wuxuu yahay waxaa ka horreeyey shir aanu yeelanay siddeedii bishan oo ay iskugu yimaadeen maamulada degmooyinka galmudug iyo agaasimayaasha guud oo halkan ka dhacay shirkaasi waxaa lagu lafaguray implementation balanka ay yeelanayso degmooyinka galmudug oo weliba iyadoo diiradda la saarahayo qaybta boolisiga wasaaraddu runtii waxay ka shaqaysay inay soo diyaarisay sharwucdii adeeggaadijinta sidoo kale waxaa la diyaariyey qorshaha dibheshiisiinta galmudug oo dhammaantood waafaqsan state balanka iyo n t b da ee soomaaliya
gudoomiyaasha degmooyinka galmudug oo qaarkood ay ka hadleen kulanka ayaa dhankooda sheegay inay muhiimad gaar u leedahay inay isku xagwareystaan xaaladaha kala duwan ee degmooyinka ay maamulada ka yihiin iyo siday u wada shaqayn lahaayeen degmooyinka kala duwanee galmudug galmudugna maanta ay nabad ku naqloonayso ayna yar tahay maamul goboleed intaas si nabad iyo xornimo ah loo socon karo nabad la isku dhex mari karo qofku keligii socon karayo iyo horumarada kala duwane meelaha kala duwan ka socda ilaahay baa ku mahadsan didaalkana uga mahad celinaynaa inta ugu horreeya madaxweynaha galmudug iyo dhammaan xubnaha dowladda kala duwan sidoo kale qorshaha adeegdaadejinta
humanitarianka oo yaraaday si guud u yaraadayna oo dad badan ay ku tiirsanayeenna waa iyadana faktar kaleeto oo saameeyey waxaan rabaa inaan soo jeediyo guud ahaan in lagu tiirsanaado gargaarka bini aadamnimo in laga soo jeesto dadkana loo lagu wajaho in ay xoolahoodana dhaqdaan beerahoodana beertaan before humanitarian dadku waa noolaan jireen nolol intaan ka fiicanayna noolaan jireen laakiin ku tiirsasada laisku tiirsaday waxay keentay lagu tiirsaday inaan xoolihiinna la dhaqan beerihiinna la falan ganacsigiina la hagaajisan ee qofkii uu meeshaan lacag ku qaato wixii hal maray go-een culayskii culays aan la qaadi karin oo fara badan ayaa ka soo baxay waxaa lagu jiraa xilli runtii aad u adag wasiirkii shaqooyinkaas noo haayana waa ka dhawaajiyo wuxuu yidhi isku tashiyaa loo baahan yahay annagoo og in dee xilli abaareed lagu jiro oo xilligii roobkii aan la helin bishii barakaysneedna ay hadda bilow noo tahay waxaan qaadanaynaa soo jeedinta wasiirka oo ah inaan abaabulno bulshadii in lascaawiyo inaan meeshii aan hay-ado iyo qolooyin kale aan raadi lahayn inaan u fakarno sidii bulshadeenna aan abaabul ugu samayn lahayn ugu dambeynta ayaa shirka waxaa si rasmi udaan furay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dowladda galmudug cabdi maxamed jaamac wayel isagoona sheegay inay si wadahoodonaan wada shaqaynta maamulada degmooyinka galmudug
degmooyinka dhammaan degmooyinka halkaan fadhiya waxaan u gudbinnay madaxdooda inay wixii iyaga marka briority u ah bacdama qorshahan la dejiyey inaan ogaanno si marka aan shaqo ugu bedello in degmo kastaba soo gudbiso waxyaabaha iyaga u ah brioritiga u ah ama u ah muxuu ahaa waxa koowaad iyo waxa labaad u ah qolo walba waxay soo gudbiyeen markaa intii ay islahaayeen waxay inii noqon karaan mustaqbalka shanta sano soo socota qorshayaashii inay kugu muhiimsan bay soo gudbiyeen marka waxaan ka qaadanay shantii ugu horraysay waxaan rabnaa marka in aan u bedello shaqo mustaqbalka soo socda intaa aan kor siyaasadahaas aan kor ku soo sheegay iyo arrimaha kan qorshaha aan degsannay ah in aannu marka briyortigaas degmooyinku ay keensadeen laftooda ku shaqayna haddii alla idmo kaasaan rabnaa marka bacdamaa halkaan ay fadhiyaan agaasimayaashii guud wasaaradihii madaxdoodii wasiiradii madaxdii kaleo gobolladii iyo degmooyinka teknikaalkii hay-adihii muxuu ahaa bulshada caalamka ee saaxiibada na caawinhayay intaba aan maanta halkaan ku dhannahay waxaa kulanka kan wuxuu daaran yahay qorshaha halka aan ku soo bandhignay shirkan isku xirka dowladaha hoose degmooyinka galmudug ayaa la filaya waxaan ka taro xaaladaha nabadgelyada degmooyinka galmudug kaasoo qayb weyn ka qaadanaya sidii uga shaqeyn lahay maamulada degmooyinka galmudug